kulankan uu looga hadlayay sidii si deg dega gurmud loo gaarsiin lahaa dadku abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa magaalada cadaado ku yeeshay guddiga gurmadka abaaraha ee degmadaas iyo sidoo kale jumciyadda furuqaan iyadoona ay kasoo qaybgaleen sidoo kalena maamulka degmada cadaado ugu horeyn guddoomiyaha gurmadka abaaraha degmada cadaado doctor ayuub cabdulqaadir ayaa warbaahinta la wadaagay waxa ay ka wada hadleen iyaga iyo jamciyadda alfurqaan ugu yimid jimciyadda alfurqaan alkheyriya iyo guddiga gurmadka abaaraha iyo maamulka degmada cadaado uu nagala joogo guddoomiye ku-xigeenkii degmada cadaado waxaan rabaa marka inaan marka labaad u mahad celiyo jimciyadda maantay magaalada soo gaartay duuradii caawana waxay guddiga gurmadka abaaraha ka dalbatay shaqada ay hayaan inay waxaa waaye guddigana uga mahad celiyaan kuna dhiirogeliyaan kulankooda iswaraysi iyo isxuquraysigan ay caawa ay la qaataan guddigiina sida ugu dhaqsiyaha badnaayo usoo ajiibay jimciyadda dalabkeedii caawa iskugu nimid meeshaan waxaan iska wareysanay saddexdii labadii weji ee xirantay wejigii koowaad iyo wejigii labaad iyo wejigii saddexaad oo caawa bilaabanaya wixii noo qabsoomay iyo wax hadda aan rabno inaan qabanno waxaan rabaa marka jimciyadda guddoomiyaheeda iyo guddoomiye ku-xigeenkeeda iyo xubnaha la socday jimciyadda ka tirsanba inaa ihahdo marka koowaad waxaan idkaga mahad celinaynaa sidaa bulshadiinna aada ula dareentihiin sidaa dadkiina ula dareentihiin waxaan leenahay culamaad tihiin dad wanaagsanaa tihiin dad gartayaa tihiin dadkaas walaalihiinoo dhibban inaad mar walba garab u ahaataan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ku hadlayay afka jumciyadda alfurqaan ayaa dhankooda u mahad celiyay guddiga gurmadka baraha uu sheegeen inay hayaan shaqo culus oo loo baahan yahay in la garab istaago xilli waliba
duruufaha iyo culaysyada ka jira deegaankan dadka haysta runtii aada iyo aada wax looga murugoodo weeye la ay tahana in lala qaybsada xanuunka dadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala mooye cid kaloo qaadi kartahi ma jirto laakiin isku day iyo dadaal la muujinayo oo la rabo in lagu badbaadiyo nafta dadkan bini aadanka ahee deggan meeshaan iyo xoolahooda oo iyaguna oon iyo nolol xumo ay haysato
gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali ayaa dhankiisa bogaadiyey jumciyadda alfurqaan iyo guddiga abaaraha ee degmada cadaado isagoo u baaqay bulshada la waxsiiyey inay ka qayb qaataan gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen runtii jumciyadda waxaan wada qaadanay fadhi dheer waxaan uga warbixinay baaxadda abaaraha iyo dhibka dalka ka jira ayaguna runtii waxawaaye way fahmeen arrintaas wayna ka naxariisteen waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno deeqda caawa ay noo dhiibeen oo ay guddiga abaaraha iyo maamulka degmada u keeneen oo ka kooban boqol iyo konton qoys raashin la siinayo oo runtii ay ugu talagaleen ku filan iyo booyado biyaahoo labaatan booyadooda jumciyadda furqaan alkhayriya waxay u taagan tahay deegaanka horumarintiisa iyo arrimaha khayrga oo ijtimaaciga ah sanadkii hore waxaan kala qayb galay xarig jarkooda dugsi qur-aan oo ay sameeyeen dugsi qur-aan oo ay dhiseen awalna dugsiyo qur-aano badan ay dayactireen abaarahana si joogtahay noogala shaqayn jireen mar walba ka maamulahaan intii aan joognay iyo ka horba waxaan kaloo rabnaa inaan uga mahad celinno shaqada baaxadda leh ka hayaan oo daarta imaamu shaafici markaska weyn halkan laga dhisayo oo lacag sideed boqol oo kan kor dhaafaysa iyadan ay ku baxaysa sida xogta aan ku helnay guddigan gurmadka abaaraha ee degmada cadaado ayaa maamulka degmadaas dhowaan magacaabeen iyadoona ujeedku yahay inay gurmad gaarsiiyaan dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool cadaado iyo deegaanada hoos yimaada